degmadaaf madow waxay ka mid tahay degmooyinka ugu faacweyn dowlad goboleedka jubbaland adeegyada aasaasigu ah bulshada iyo sidii loo horumarin lahaa qorshayaasha degmadaaf madow ayaa waxaa siyaabo kala duwan ooga hadlay wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland iyo gudoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose gudoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose faadimo aadan kiteela ayaa waxay ka hadashay sidii loo horumarin lahaa adeegyada aasaasigu ah degmadaaf madow degmada afmadow waa degmo facweyn waa degmo dadkan intiisa badan ay wax ku soo barteen ee iskuullada kaga soo baxeen haddana ay madax ku soo noqdeen iyo macallimiin oo jaamacado kaga baxeen waay inta ay soo jirta haddana weli mayna helin meesheedii dowladda jubbaland bay wax ka soo dhistay oo hooyada jubbaland bay ahayd ilaa dadkeeda wuu dadaalay maalinba waxbay samaynayaan gabdhaa lacaga ururinaya gabdhaa isku tashi samaynaya gabdhaa wax soo qabanaya ee dadaal badan dowladda jubbaland tallaabada u horreysay qaaday markii laga soo tago waxa kale waxay samaysay consol bay u samaysay maadaama xaqaada in la siiya la rabay consol baa loo sameeyey consolkii ma awoodo inuu gaarsiiyo magaaladan laamiyana loo sameeyo laami isku xira kismaayo iyo weli colaadii oo weli sii jirta waxaa ugu horeeya waa eraboor si ay diyaaradaha uga degaan cabasho badan oo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda jubbaland iyo dowladda federaalka intaba gaartana way jirtaan qurbajoogtii dalka u dhalatana way joogtaa in cabasho badan gaartay ayagoo qudhahda wax badan ay ka qabteen oo lacaga u ururiyeen hadda lafteeda ay u hayaan wax ilaa waxba boon ma qabanayso lacagtaas haddii maanta la isla wada gartay in barnaamijkaas loo wada fadhiisto degmo kasta markii wax loo ansixinaayo waxaa laga soo qaybgeliyaa dhammaan ururada bulshada iyo waxgaradka si ay hadhow goobjoog ugu noqdaan oo taariikhda dib ooga sheekeeyaan anigu waxaan leeyahay barnaamijkan aadaan ugu faraxsanahay maadaama degmada afmadow shalay ay ansixisay annaga waxaan ahay dadka koowaad oo la ansixinayo oo la ogaanayo oo ku raacsan baan nahay oo taageerayaan